mawduucan insha allahu tacaala aan rabnay inaan ka hadlo waxaa la yidhaahdaa mawduuc iska gaaban oo dhowr xadiid keliya aan isxusuusinayna haddii ilaah yidhaahdo waxa weeye asabaatu cala alxaqi in aan ku sugnaano xaqa in ay dadka muslimiinta ku sugnaadaan marka asabaat cala alxaq waxaad ogtihiin nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam oo rasuul ilaahay ah ayuu rabbi subxaana watacaala aayado badan uu ku amray in uu xaqaasi ku sugnaado mar haddii marka rasuulka la faray calayhi isalaatu wasalaam annaga waxaa weye min baab alola waa kasii horeynaa dadka ugu horeeyo la farayo ayaa nahay laanna nebiga calayhi salaatu wasalaam macsuum ayuu ahaa waa la ilaaliyey wax gafa kama dhacaynin uma allah wuxuu amray inuu xaqa ku sugnaado oo rabbi uu yihi fastaqim kamaa umirta sidii lagu amray tawxiidkii iyo caqiidadii iyo diintii lagu faray akhlaaqiyaadkii iyo dhinac walba ku toosnow ayuu maaragtay oo nabiga lagu yihi calayhi isalaatu wasalaam mu'miniinta ilaahay wuxuu ku leeyahay fastaqiimuu amar baa nala ku siinaya toosnaada yani maaragtay inaan xaqa ku toosnaano la doonayo waxaad ogtihiin qur-aanka allah uu ku sheegay dadka istiqaamada laga helo iyo toosnaanta markii ay adduunka ka tegayaan in malaa'ig ay inta u timaado u bishaaraynayso malaa'ig intay u timaado markay dhimanayaan malakumowdka u yimaado waa dadkii ku toosnaa weeyaan in maalintaas qiyaamaha markay u socdaan bishaaro lasii siinayo ayuu ilaahay qur-aanka noogu sheegay ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu dadka allah yiri rabbuna allahu yiri rabbigeenna waa allah markaana ku toosnaaday arrintaasi markay dhimanayaan tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igta ayaa ku soo degayso oy leedahay alaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu wliyaaukum fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma tadacuun nudula min gafuuri raxiim dadkaas kelimadaa yidhahda malaa'ig baa ku soo degayso waxayna ku oranayaan allaa takhaafuu walaa taxzanuu waxa aada ka soo tagteen yani meesha u socotaan oo adduunkii ah ha ka baqinin walaa taxzanuu hana murugoonina ha ka murugoonina baa la odhanaya wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun waxaad ku bishaaraysataan jannadii la idiin ballan qaaday ku bishaaraysta bay ku odhanaysaa malaa'igta weliya annagaa awliyadiinni ah sida adduunka idinla xiriirnabaan aakharana idinla xiriirayna marka waxaad leedihiin wax alla wixii aada doonataan sidaas ayaa maaragtay malaa'igta ay leeyihiin waxayna leeyihiin arrinkan nusulan min gafuurin raxiim alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan marti soorkiisa addoommadiisa oo marti sooray wey jannada markii la geliyo saasay ku odhanayaan waxaad ogtihiin istiqaamada nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi owsini ii dardaara yani waxaa ii dardaarantaa buu yidhi ii sheegtaa qul lii fi lislaami qawlan yani qowl islaamka ii sheeg laa as'aluhu axadan bacda qof kaa dambeeyo kelimad aanan weydiinin adiga keliya aan ku weydiiyo cid kaa dambaysa aanan su-aalin diinka iiga sheeg buu yidhi islaamka iiga sheeg nabiga calayhi salaatu wasalaam laba kelimuu siiye qul aamantu billaahi uma istaqim waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey dabadeetana ku toosnoo kelimadaas oo laa ilaaha ila allah oo aamantu billaahiya waxay kulminaysa ilaa aad ka dhimato ku toosno marka yani waxa la yidhaahdo asabaatu cala alxaqi ama alistiqaamatu cala addiin diinka oo lagu sugnaado iyo xaqa oo lagu sugnaado oo midig iyo bidix midna aan laga aadin waxa weeyaan qofka saaxibkeeda jannada ilaahay bay gaarsiisaa sida rabbi oo subxaana watacala qur-aanka noogu sheegay marka waxaana laka rabaa athabaat cala alxaq laanna intaan adduunka joogno inaan rabbigeena caabudno ilaa mawdka uu nooga imaanayo ilaa waktiga ajasheena ay ka dhammaanayso inaan allah subxaana watacaala dikrigiisa cibaadadiisa daacadiisa amarkiisoo la qaato wuxuu naga reebo aan ka harnay nan la imaanada allah wuxuu leeyahay qur-aanka ku oranaya wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbigaaga caabud ilaa yaqiinta ay kaaga timaado yaqiintu waa maxay waa almowt ilaa dhimashada ay kaaga timaado ilaa aad ka dhimato rabbigaaga caabud marka waxaa la rabaa xaqaas iyo diinta islaamka ah oo muslimnimada rabbi ouna siiyey inaanu ku sugnaano oo aanan maaragtay ka bayrin wadadaas oo aan hayno baa nala ka doonay culamada markay maaragtay istiqaamada iyo ku toosnaanshaha dariiqa lagu toosnaada ay fasirayaan waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa suluuku siraatin mustaqiim wadada toosan qaadisteeda la maro maritaankeeda wey wahuwa diinu alqayim diinkii toosnaanshaha badnaa oo lagu toosnaado min gayri tacwiidin canhu yamnatan walaa yafra ayadoo aan looga leexanin midig iyo bidix midna aan looga leexanin arrintaas waxay kulminaysaa daacadii dhammaanteed lala yimaado daacadu laba shayba way noqotaa mid xubnaha laga sameeyo daahiraho carabkana lagaga dhawaaqo oo dadka kale ay kula ogyihiin in mid baatin la yidhaahdo daakhilka gudaha ahoo allah mooye cid kale aynan ogeyn ayadaba inaad maaragtay arrintaas aad keento oo ad ku sugnaataa la rabaa tan qalbiga waa tawxiidkii iimaankii ikhlaaskii ilaahay bas camalkaas samaynaysa aad u samayso niyo aad rabbigaaga keliya ula timaado diintiisi yani maaragtay tawxiidkiisa aad u barax jirto qalbiga inaad ka ictiqaadaysaa laga raba sida aad ficilka xubnahaaga markaad samaynayso ood soonkii la imaanayso dukadii aad dhiibayso salaadii aad la imaanayso xajkii aad la imaanayso acmaal afcaasha laga qabta ay yihiin carabka waxa laga qabtana sidoo kaleeto tawxiidka lagu dhawaaqo khayrkii oo la sameeyo runtii oo lagu hadlo deenta oo layska ilaaliyo khiyaanada iyo waxa xun oo dhan la iska ilaaliyo waxa weeye waa diinta marka diinkii oo dhammaantiin lagu sugnaadaa layidhaha waxay laysfaray wax alla wixii diinka oo naga reebay oo dhanna inaanu ka harno waxay kaloo culammada ku tafsiiriyaan athabaat cala alxaq ama alistiqaama waxay ku waxay ku sheegaan ay fasir yani maaragtay ku qeexaan salaamatu almar'i almuslimi min ashubuhaati waashahawaati waashukuur yacni inuu qofka muslimka ahi ka badbaado shubhooyinka shubah diiniyaa jiro wax diin loo ekeysiye laakiin aan diin ahayn ilaahay cidaan ahayn oo la baryo dadaa waxay leeyihiin waa tawasulaa la yidhaahdaa tawasul maaha baryada ilaahay baa iskale cid kale ilaahay uma ogola subxaana wa tacaala tawasulkana waa baab gooniyo wey maaragtay nadarka iyo waxaa la yidhaha sharafka oo allah bas laga galo dadaa waxay u ekeysiinayaan nooc tawasulkaa in dadka amwaada iyo dadka saalixiinta ah oo dhintay nadar laga geli karo sharad laga geli karo waxyaalahaasoo kale waa shubahaad baa la yidhahda ama sifaadka ilaahay ta'wiilkiisii oo ay ta'wiiliyeen ayagoo shubha wato tanziihan ula jeedna ilaahay baa nazihaynaa waa fasirayaan ama way inkirayaan tilmaamihii rabbi uun sheegtay maaragtay sifooyinkiisii iyo asmaadiisibay ama bedelayaan ama macnaheeda dhan ba baabi'inayaan inkirayaan ama ay makhluuqiisa u ekeysiinayaan ayagoo shubha diiniya wato marka qofka inuu shubahaadkaas diiniga ka badbaado washahawaati shahwooyinkan inuu ka badbaado shahawaadka waxa shaydaaniyaadka naftu ay jeceshahay maxaa yeelay naftu shahwadaasay rabtaa waxyaalaha maaragtay macmacaan ayay doonaysaa khayrka oo dhanna way necab tahay shahawaadkaas yani macaasida fisqiga wax xun oo la sameeyo dhan baa shahawaadka la yidhahda inuu qofka muslimkaa ka badbaado shukuurta waxaa la yidhaha shakiga oo caqiidadii iyo tawxiidkii iyo waxa lamidka diintii iyo nebigii iyo allah iyo kulli uu shaydaan waswaas kaaga abuuro waxaaso dhan inuu qofka ka badbaado baa la rabaa waxaa la mid ahoo asabaat cala alxaqi noqonayo waxaa la yidhahda waa sabaatu cala alxaqi idaa asaabathu albalaau walimtixaanaatu qofka adduunyada waa la imtixaana dhib baa ku dhaco cudur baa kula soo darso waa jiranaya owlaad la-aan baa ilaahay maaragtay ku imtixaani karaa imtixaanku waa tiro badanya faqri baa la daba dhigi karaa cabsi iyo maaragtay dhibaataa la daba dhigi karaa malif jaaira ama dawlad jaaira ama zaalim baa ilaahay ku sallidi karaa oo xabsi iyo dil iyo wax lamid oo gaarsiin karaa dhimashaa imaanayso owlaadiisii iyo dadkiisii iyo aqribadiisii iyo aabihii waxba iska dhimanayo marka waxaasoo kale ay dhacaan balaayaadka imtixaanaadka inuu qofki diintiisi ku sugnaado oo sabir u yeesho dulqaad u yeesho shahwadii inuu ka sabro shahwaadkii maaragtay shubahaadkii inuu ka sabro yani ka sugnaado shakigii inuu ka sugnaado oo diintiisa ku sugnaado balaayooyinkii imtixaanaadka ku dhaco inuu ka yani diintiisii aysan dhaafinin oo uu mar walbaba ku sugnaada la rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid tirmidi oo warinaya xadiid anas ibni maalik wuxuu rasuulku leeyahay isagoo akhri zamaanka ka hadlayo ya'tii cala annaasi zamaanu asaabiru calaa diinihi kaalqaabida cala aljamr qofka bani aadamka waxaa soo mari doona muslimiinta zahab wakti baa soo mari doona aa u imaan doona waktigaasoo qofka diintiisa ku sabro oo qabsadaa ku dhego oo la mid noqonayo qof dhuxul daba dhigdil daba gacanta ku hayo oo kaleeto oo la mid noqonayo miyaad hayn kartaa dhigdil dhuxul daba di gacanta lagu geliyo shadan lama hayn karo waa iska tuuraysaa sidaas oo kale ayuu zaman baa imaan doono sidaasoo kale qofka uu ku noqonayo kalqaabida cala aljamri yani xagga shubahaadkiibaa ka imaanaya xagga shakuurtiibaa ka imaanayso dhinacan shahawaadkiibaa ka imaanaya halkan imtixaanaadka iyo balaayooyinkii baa ka imaanaya dhinac walbaba qofkii maaragta laga soo weeraraya markaasu wuxuu noqonayaa qof diintiisii yani maaragtay dhuxul daba gacanta ku hayo oo kale ayuu noqonaya weya zamankeenna marka hadda aan joogno wasfigaa nebiga uu siiyey calayhi salaatu wasalaam muslimiinta way ku sugan yihiin maxaa yeelay islaamka markaad fiiriso zaman waxaan joognaa magaca layska sheegto inta islaamka taqaano oo diinta barataa iyo inta magaca ka sheeganayso yaa badan inta magacaas dugsanayso oo sheeganaysa aada u badan inta islaamka si xaqiiqaa u taqaano ama ugu dhaqan tahay waa ay yar tahay markii loo fiiriyo muslimiinta maanta joogta intay leeyihiin zaman waxaan joognaa qur-aanka rasmigiisa keliya isagoo qoraal uu noo yaallo oo inta qur-aanka xifdisan ama akriyi karto min awalihi ilaa akhirihi macnihiisana fahmi kartaayi ay aada u yaryihiin markii loo fiiriyo muslimiinta maanta caalamka ku nool markii muslimiinta caalamka ku nool loo fiiriyo taas baad arkaysa waxaan joognaa zaman iimaankeenna uu daciif yahay aada u yaryahay oo adduunyadii ee naga qaalib noqotay adduunkiibaa naga qaalib noqday zaman waxaan ku noolnahay quluubtii muslimiinta ay kala tagsan tahay iskhilaafsan tahay oo firaq firaq iyo xisbi xisbi iyo jamaacaad iyo kooxo kooxo iyo loo qaybsanya baan ku dhex noolnay zaman waxaan joognaa xukuumaadka dowladaha islaamka magaca muslimiinta sheeganaya xukuumta islaamiga ay iskhilaafsan yihiin oo mid mid rasahay aynan jirin xukuumaad meeshan rabaa xukuuma waaxida inay muslimiinta u taliso hal dowlad inay muslimiintu yeeshaan way lahaan jireen wax baciida maaha way lahaan jireen muslimiinta in badan bay soo martay zaman dowlaad loo qaydiyey dowlado yar yar loo qaydiyey oo ayagii iskhilaafsan oo maaragta kala tagsan baan ku dhex jirnaa waktigaasaanu noolna waxaan joognaa oo soo gaarnay wakti cadaawo cadaawo aada u badan ay yani maaragta collayntan aada u badan muslimiinta oo kala fogeeyey cadaawo aada u badan ee muslimiintu kala fogeysay baan joognaa zaman waxaan joognaa yani maaragtay cadowga islaamka uu leeyahay muslimiintu leeyihiin ay aada u muuqdaan oo ay shaqaynayaan si sir ah iyo si calana ay u shaqaynayan si cadaan ay u shaqaynayaan muslimiintana ayna waxba ka dhigi karin yani waxba ayna ka qaban karin si diintaas qofka diinkiisa looga takhalluso oo looga baabi'iyo zamankaasaa ku noolna zaman waxaan joognaa akhlaaqiyaadkii dadka muslimiinta ahaa weerar lagu soo qaaday oo akhlaaqdii wanaagsanayd oo dayibka ahaydee wanaagsanayd wax xun laga dhigay akhlaaqdii xumayd dhaqankii xumaana shay wanaagsan laga dhigay baan ku nool lahay zaman waxaan ku nool nahay sunnadii iyo dadka sunnada haystaahi bidco laga dhigo dadka sunnada qaatay bidco ay noqonayaan laanna gariibka ay yihiin oo mujtamac ay gariib ku yihiin dadkii bidcada haystayna ay yihiin dad sunniyiin ay u og yihiin oo ayaga ahluxaq loo yaqaano zamankaasaan ku nool zaman waxaan ku nool lahay dadka ay u jeesteen wax la yidhaahdo sakhaarif dunya dadka ay u jeesteen adduunyada quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ay u jeesteen oo qofka muslimkaahi hamigiisaba uu yahay asgar hamihi adduunsiday ku gaartaa adduunsiday ku gaartaa oo hamigiisaba kan ugu weyn uu yahay weeyaan marka waxaa weeyaan walaalayaal taasoo dhan waxaa ka badbaaday qofka asabaatu cala alxaqi la yimaado waxaasoo idinuu ka badbaadaya nabigeena calayhi isalaatu wasalaam xadiid imaamu muslim uu warinayo xadiidu cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh ali wasalam man axaba an yuzaxzaxa can innaari wayudkhala aljanna falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ورسولك الله عليه الصلاة والسلام قفك جعل هذا إن آخر عذابك إلهي اللي قفه جوله وعذابك ربك كبد هذا جمال ربنا اللي بجليه قفك دوليه جيريسو هأوتي ما الضوء مركي إيمان يسو وهو يؤمن بالله واليوم الآخر سوى الله يرسولك صلى الله عليه وسلم إيمان نبأ رميسا يعني قفك كبد هذا رمسي waxyaalahaana dhan waxa ka badbaaday qofka aliimaanu billahi walyowmi alaakhir isagoo rumaysan geeridu ay u timaado waa aayadii wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ayay la mid tahay markaasuu nabiga akhlaaq wanaagsan daba dhiguu yidhi waliya'ti ila annaasi qofka muslimkaah uu la yimaado dadka alladii yuxibu an yu'ta ilayhi waxa aada jeceshahay inay dadku kugula dhaqmaan wanaagii lagugula dhaqmo maaragtay sifo wanaagsan maaragtay lagu xushmeeyo qofka insaanka lagu ixtiraamo karaamadaada aan lagu ciyaarin yani baad jeceshahay soo maha sidaasoo kale ama dadka ula dhaqan dadka ula dhaqan waxa adiga in lagugula mucaamalooda aad doonayso dadka kula mucaamalo sidaasuu maaragtay diinteena ii qabtaa marka altamasuku cala alxaqi alsabaatu cala alxaqi waa shayga qofka uu ku badbaadayo laa siyamaa zamankeennaan qofkii yidhaahdo sunnadaan ku dhaqmaya diintii ilaahay siday ahayd baan maaragtay boosdambeedka ugu qabsanaya waxawaa dhib badan badan badan mujtamac mawjad baa ka hor imaanayso mawjadaas waxa waaye qof aanan iimaan dhaba lahayn ma ku sugnaan karo dhinac shahawaadkiyaa kala tegayo dhinac shukuugtii lagu furay baa kaba maaragtay kala tegayso daadka ku qaadaya dhinac maaragtay waxaa la yidhahdaa shubahaadkii lagu furay dhinac waxa weeye imtixaanaadkii iyo balaayooyinkiibuu ku dhacayaa marka dadka ka guulaysto oo arrintaa ku guulaysto xaqa ku sugnaado waa dad yar weeyaan marka aan isku dayno yacni maaragtay qof walbow in ilaahay subxaana watacaala fi siri waalcalan sir ahaan inaan uga baqno sida calaaniya aan uga baqayno aan isku dayno in maaragtay markaan dadka dhex joogno iyo markaan kelideenahay isku si inaan rabbi uga cabsano subxaana watacaala arrinkaas ayaa maaragtay sabaat cala alxaqi lagu helaya waxyaalaha marka kugu kaalmeynaya asabaat cala alxaqi waxa weeye oo qofka ku badbaadayo xaqa ugu sugnaanayo adduuni aakhare uu ku guulaysanayo waa inuu ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmo kitaabka markii la yidhaha lagu dhaqmo macnaheeda dowladaha keliya dadka ha ku xukumeen maaha xarakaadka waxay u bedelaan iyo ururada markii la yidhahdo waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun waxaa lala aadaa dowladaha lala aadaa o arrin dowladaha waa laga rabaa alxukmu bimaa anzala allah waa laga rabaa diinta ilahay inay ku dhaqmaan laakiin aayadda fiiri waman lam yaxkuma la man yani waxa waa nakira la yidhahda fii siyaaqi nafyi taala diido lam yaxkum lama ka hor marta tacumu bay dhahaan xagga usuuliyiinta nakiratun fii siyaaqi nafyi tacum man lam yaxkum qofkuu doona ha noqdo adigaa lagaa rabaa guriga naftaada inaad ku dhaqanto ilahay kitaabkiisa reerkaada inaad gurigooda ku dhaqdo baa lagaa rabaa adaa lagaa doonaya mujtamaciiisantaa inay diinta ilaahay ku dhaqmaan baa la rabaa dhammaantood dowladii inay ilaahay diintiisa ku dhaqanto baa la rabaa marka qofka aan ku dhaqmin inaad durbaniba tooshka aad dowladda keliya ku furta maahe waa inaad naftaada ka bilowdo man lam yaxkum bimaa anzala allah aniga inaad iska bilaabo baa la rabaa qofka inuu asaga iska bilaabo baa la doonaya fahmigii salafkeeni ridwaan ullahi calayhim inaan qaadano waxaan ku celcelinaa salafka salafka salafka la yihahda salaf marka laleeyahay asaxaabatu waataabicuun wa atbaacu taabiciin ayaa la yihahda masalan hadda tusaale ahaan il biyaa hadday halka halkan hadda ay kasoo butaacdo il biyo ah dhulka hadday kasoo burqato masalan oo daadka u socdo biyuhu socdaan biyahaasa u socdaan u socdaan u socdaan meel maaragtay shisho markay tagaan oy ururaan qashinka iyo xaabka iyo xoorta iyo waxbay qaadanayaan soo maha hadhowna meesha markii la tago waxaa waye qashinkii waa biyihii qarinayo laakiin suuragal ma tahay meesha biyuhu ay ka burqanayaan ay ka socdaan qashin ku hari karaa halkaas biyo meesha ka yimaadaan qashin ku haraya maya biyaa iska tuuraya maya halkaa ma istaagi karaan marka dadka diintu mudo badanay soo socotay kun iyo afar boqol hijiradii nabiga caleyhi salaatu wasalaam dhowr iyo labaatan baa laga jooga marka intaas isbedelaa soo jiray bidaca lagu dhaqmaayey mar sunaa la arkayey marba umadda waxbay la sokulnayey marka waxaa la rabaa ummadda in loo celiyo meeshaas biyaha ay ka imaanayaan kitaabka ilaahay sunada nebiga meesha asxaabtii nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo diintan soo qaaday oo ummadda gaarsiisay oo jihaad fii sabiililahi nin walba ku wada tegey halkaasaa la rabaa in diintay fahmigood wuxuu ahaa in loo noqdo inuu yidhaahda shayga marka la samaynayo diintan shaygan aad sida aad u fahamtay dhaqankeeda dhaqankeeda xadiidkan ama aayadan saxaabadii magu dhaqmeen inaan idhaahno la weydiiyo oo ku dhaqmeen saxaabadii maxaa yeelay iyagu halkaasay joogeen nabi maxamed ay la kulmeen caleyhi salaatu wasalaam rasuulkii arday u ahaayeen diintana nooga soo qaadin marka saxaabada waxaa laga maarmaana in diinteenna aan halkaas diin halkaa ka qaadano wixi ayagu diin u lahaa inaan ka diin dhigano walidaalika imaamu malik raximah llahu wuxuu dhihi jiray lam yasluxa aakhiru hadihi اlumma ila bima saluxa bihi awaluha ummaddan aakhirkeeda dadkeeda dambe ku hagaagi mayaan mana toosayaan ilaa wixii dadkoodii hore ay ku tooseen oo ku hagaageen mooye waxay ku hagaageen oy ku wanaagsanaadeen ku dhaqanka diintii iyo saxaabadii iyo say diinta ugu dhaqmi jireen waxay saxaabada u diin ahaa dadkii ka diin dhigta unbaa hagaagayo aakhirul umma ayagoo joogo taasay ku badbaadayaan marka saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxay haystaan ammaan yani waxaan ku badbaadayna waxaan waa kitaabka ilaahay qabsashadiisa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam fahmigii saxaabada diinta ay u fahmeen saxaabatu rasuulillaahi diintaa siday u fahmeen inaan ku dhaqanno taa wey midda uu qofka ku badbaadayo oo asabaat cala alxaqi uu ku helayo saxaabada marka taskiyay haystaan ammaan ilaahay baa ammaanay dadka rabbi ammaanay shahaado weyso ma wataan qofka rabbi ammaanay shahaaday wataa soo maa bani aadamka markuu jaamacad ka baxaa shahaado la siiyaa iskuul markuu ka baxo ama koors dhamaysto koors dhamaystaa la siiyaa shahaado qaataa iyagu shahaada min allahi bay watay shahaado ilaahay uu siiyey wataa والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radia allaahu canhum waradu canhum ilahi leeya somageedi saabiqiinta waa kuwe waa almuhaajiruun walansaar dadkii nabiga la hijrooday maka kala tegay madiine la tegay ansaartii soo dhoweysay nabiga u gargaartay calayhi salaatu wasalaam asxaabta nabiga ay ka koobnaayeen iyo cid alla ciddii ku raacdo wanaaga dadkaas ku raacdo wاladiina اtabacuuhum bixsaani wanaaga ku raacda dadkaasi wuxuu rabbi yiri radia allaahu canhum waradu canhum ilahay baa ka raadinaya janno inay leeyihiin buu rabbi noo sheegay subxaana watacaala marka qofka ilaahay raadi ahaanshihiisii haysto ma waxbaa u dhiman maya laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ilahay allah saasuu oranaya mu'miniintiibuu ka raadi noqday waa kuwee waa kuwii nebiga xudaybiya markii la joogay maaragtay maka ay mushrikiintu u diideen nebiga inuu galo nebiga beecada la galay kulana beectimay calى almawti wacalى an laa yafiruu inay dhintaan oo ilaahay diintiisa ay u dhintaan inaynan cararin markay gaalada la kulmaan aynan baqan dadkii kula ballanka kula galay ayuu rabbi ka raadina ina ahaya kuwaas waa saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waa saxaabada wey allah wuxuu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dadka laleeyaha kuntum khitaabka dadka ugu horreya muslimiinta o dhan aa loo jeeda ummatu maxamed oo dhan wey laakiin dadkii markaas joogay aayaddu ay soo degeysay oo khitaabka uu ku dhacayo lala hadlayey koobay ahaayeen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim marka dadkaas ammaanay haysta khayra ummatin umadiiba uga markhaati kacay allah subxaana wa tacaala oo ummad loo soo saaro marka asaxaaba marka laleeyahay sahligooda walaalayaal waxaa la rabaa wax alla wixii qofka uu diin ka dhigo shaygaa saxaabadu ma taqiin ma ku camal faleen waa in laga hormariyo fahmigeyga aniga waa inaan ka hormariyo oo diinta aan fahmayo fahmu saxaaba inaan ka hormariyo saxaabada sidaan u fahmayn waa inaan qofka uu ku hormariyo wey nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuu tilmaamay ammaan buu u sheegay xadiid imaam axmed uu warinayo sanad saxiixana uu ku warinayo cabdillahi bn mascuud ayuuna ka warinaya aar aar wey cabdillahi bn mascuud wuxuu leeyahay saxaabada buu ka hadlaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha nadara ilaa quluubi اlcibaadi fawajada qalba muxamadi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam khayra quluubi اlcibaadi faاstafaahu linafsihi wاbtacasahu birisaalatihi uma nadara fi quluubi اlcibaadi bacda muxamadi salى اllahu عalayh wali wasalam fawajada quluuba asxaabihi khayra quluubi اlcibaadi fajacalahum wuzaraءa nabiyihi yuqaatiluuna calaa diinihi yuqaatiluuna calaa diinihi yani sidaas ayuu maaragtay uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaan u jeeda cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu u oranayo wuxuu yihi allah subxaana wa tacaala wuxuu fiiriyey addoommada quluubtoodu eegay qalbiga bani aadamka ayuu fiiriyey wuxuu arkay qalbiga ugu wanaagsan inuu qalbiga nabi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam sidaas darteed ayuu u doortay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul noqdo risaaladiisu inuu isaga qaado dadka inuu gaarsiiyo saas ugu doortay nabiga allah ugu doortay subxaana watacaala kabacdi haddana nabi maxamed qalbigiisa kadib wuxuu maaragtay allah eegay oo fiiriyey qulubta addoomadiisa buu fiiriyey wuxuu arkay nabi maxamed asxaabtiisa in ay yihiin khayra quluubi alcibaadi addoommada qalbigooda kuwa ugu wanaagsan inay asxaabta yihiin buu arkay sidaa darteed bu wuxuu ka dhigay dad nebiga arday u noqdo wasiiro u noqdo kaalmeeyo oo diinkiisa kula dagaalamo ayuu ka yeelay ilahay subaan allah uu ka yeelay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim marka marka laleeyahay saxaabada hadigooda hala qaato waxaa weeye quluubtooda khayru quluubi alcibaadi bacda qalbi muxamedin sala allahu alayh ali wasalam ayay yihiin marka sidaa darteed khayriyadaasay haystaan marka inaan ku dhegno diintan fahmigeeda fahmu saxaaba waxa weye wax lagu badbaaday ka mid tahay oo diinta loogu sugnaada bay ka mid tahay wy wakadalika imaamu muslim fii saxiixi wuxuu ku warinaya can abi muusa alashcariy radi allahu canhu wuxuu yihi abu muusa alashcari salayna sallayna almaqriba maca rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan salaadii maqrib la tukanay buu yiri maalin maalmaha ka mida uma qulnaa waxaan anaga nafteena waxaan iska niri anigii raggi ila socday low jalasnaa xataa nusalii macahu alcishaa haddaan iska fadhino oo haddana aan nabiga intaan xaafadaheena aadi lahayn aan salaada cishaha rasuulka la tukano waxba laguma haysa aan yeelno sidiiba yeelay markaasuu nabiga markuu maqribkii tukaday buu baxay cishihii markii la gaaray buu u yimid fakharaja calayna rasuulkaan noo yimid buu yiri waktigii cishaha markaasuu yihi maa jirta maahuna meeshaan weli kama eedan tigin sidiiba oda joogtaan soo maha markaasaan rasuulka ilahay maqribkaa baan idinla kula tukanay markaasaan niri ilaa cishaa inaan kula tukanana aan goosanay nabigu wuxuu yihi axsantum aw asabtum waad hagaajiseen ama sunadiibaad asiibteen waad asiibteen markaasuu nabiga uma rafaca ra'sahu ila asamaa nabiga samaduu fiiriyey cirka ayuu kor u eegay markuu samadii eegay ayuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam annujuumu amanatan lisamaay فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ورسولك عليه الصلاة والسلام حد لها سمر أمان بإيه إلالين بإيه دورس بإيه haddii xiddiduhu ay baaba'aan samadii way halaagsamaysa wixii loo ballan qaadayna imaana way halaaji ah haddii xiddiduhu daataan samada jiribmaysa waa baaba'aysaa iyana wuxuu yihi yani aniguna waxaan ahay buu yihi amanatan liasxaabi asxaabtayda baan ilaalo u ahay haddii aniga aan tago fa idaa dahabtu ata asxaabii maa yucduun yani asxaabtaydana wixii loogu ballan qaaday baa imaanaya nabiga markuu ka tegey calayhi الsalaatu wasalaam أبو بكر وعمر مركي تجين عثمان بن عفان وتجين بعد في خلافة في آخر خلافة عثمان خلاف شقاق باكو بالله المسلمين مركزوا بالله مركزوا من هدنا وأصحابي أمانة لأمتي أصحابتنا وحي أمان ميهن أو إلى لؤمهم دوريا ومد إذا بإلى لمن فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون هذه أصحابتي إذا استكتمت umadeeda waxaa u imaanaya waxaan maarata wixii loo ballan qaaday loogu goojiye u imaanaya waa maxay marka saxaabadii markay dhamaadeen intii saxaabada joogta baatilka waa la diriri jiray khilaafkii la dagaalami jiray maaragtay jihaadkii baa la waday firaq oo daalla oo soo baxday ma jirin markaas saxaabadu ay tageen ayaa waxaa bilowday khilaaf yacni firaq hadaama oo aada u badan inkastoo asxaabta waktigeedii yacni firqooyinka qaar ka mid ah sida shiicada bilowgeeda ay jirtay asxaabta ay soo gaareen maaragtay nimanka khawaarijta la yihahda ay bilowdeen kuwaasa ugu horeeyey laakiin inta ka dambaysa ilaa yoomina haada maalinba maalinka ka dambayso waa kasii tiro badanaya weya marka walaalayaal waxaa lagu badbaado waa kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga calayhi isalaatu wasalaam markay shahawaadka ku yimaadaan inaad ictisaam bilkitaab wasuna aad samayso kitaabka ilahay sunada nabiga aad ku dhigto shukuugta markay ku soo caarugto kaa hor timaado kitaabka ilahay sunada nabigiina ku dhigto maaragtay shubuhaadka markay yimaadaan shubhooyinka inaad taa kaga badbaado sidaas ayaa lagu badbaada adduunyada maanta anaga hadda runtii dad maaragtay idinkoo dhulkan joogtaan waxay u badan tahay dhulkan oo kaleeto maaragtay shahawaadka maaragtay shubahaadka inay ku bataan shubhooyinka qofka ka imaanayo shaydaanka oo u keenayo inay ku bataan shahwaadka iyo mataacu dunya zakhaarif dunya adduunka quruxdiisa iyo siday dadkan gaalada uga shaqaysteen inay dabagediso oo matalan u yidhaahdo yani ku fakero gaaladan waa kuwaasoo maaragtay adduunyadoodii si toosan bay u nooliyey wixii muslimka sheegayana muslim islaamka sheeganayana oo magaca islaamka sheegayana saas kaga badwareegaya wax islaynaya waxay gaajolaysay iyo faqri iyo jahli oo laayey bay u wada badan yihiin marka inuu shaydaanka xagga kasoo galo oo yidhaahdo alla ilaha gaaladii baa fiican oo maaragtay maadaama sidaa ay yihiin maaragtay baa dhici karto laakiin maanta in inta lagu qabsado lagu cadaabo sidii dadkii hore loo cadaabi jiray jirkiisa la googooyo maaragtay weli hadda ma hayno oo maaragtay arrintaas dadkaas qofka diintiisa loo cadaabayo iyo wax lamida waxaad arkaysaa inay hadday jirtana ay yartaha aad arkaysaa marka waxaa la rabaa xataa jirkaada haddii la googooyo oo adduuntaada inaad ka tagto jirteed loo googoy iska dhah shahawaad iyo maaragtay wax lamid a inuu qofka ku sabro oo weliba garato sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam ou maaragtay samayn jiray ummadihii hore uu noogu xikaayoon jiray ama saxaabada ridwaanullahi calayhim laftooda oo la diri jiray oo dulka lagu ridayo oo dhib loo geysan jiray ayagoo jihaadka ku jiro inuu diintiisa ka laqabto oo diidi jireen waxaad ogtihiin xadiidkii dheeraayo imaamu muslim xadiidu suhayb waad garanaysaan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ka sheekeeyey ninkii boqorka ahaa oo jaa'irka ahaa ayuu rasuulku ka sheekeeyey nin waxaa jiray ummadihii hore boqora oo jaa'ir ah nin saaxira buu lahaa oo wax u sixro wax u sameeyo oo balaayo u sheego markii saaxirkii uu duqoobay ayuu wuxuu dirsaday nin maaragtay oo wax u baro keensa buu yidhi anigu waa duqoobay cida wax kuu baro markaasu wuxuu u keenay wiil buu keensaday si uu u tacliimiyo sixirka u baro berina sixirkii oo ugu sii wado wiilkaasi sida ay xadiisa xadiidka nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka uu saaxirka u socdo jidkiisii ayuu wuxuu kula kulmaa nin raahibahoo maaragtay suufiya suufi ah buu kula kulmaa markaasuu suufigaana wax ka bartaa markaasuu saaxirka u tagaa xadiidka aada u dheer yahay yani saaxirkii markuu maaragtay soo daaha maxaa kusoo daahiye buu yidhaahda markuu wiilku soo daaha maxaa kusoo daahday walaadkii raahibka ahaaba wuxuu ku yidhi haddii ku weydiiyaan saaxiibka uu yihi xaggee kusoo daahday ahalkayga kusoo daahayba haddii u maaragtay ahalkaaga ku weydiiyaan xaggee kusoo daahday raahibka yani maaragtay waxaan ku saaxiibka ahalkayga kusoo daahayba saaxiibka hadduu ehelka ku weydiiyaanna saaxirka kusoo daahay dheh sidaas ayuu ku yiri sida uu ahaaba maalin maalmaha ka mida marka jidkii ayaa uu mari jiray ay dadkii muslimiinta dadkii ay mari jireen dadku ay mari jireen ayaa bahal daabad adag oo weyn oo dhib badan oo dadka aynan mari karayn ayaa timid marka wiilkii dhagax yar buu soo qaatay wuxuu yidhi ilaahayow maanta waxaan rabaa inaan kala ogaado ma ninka raahibka ah baa wanaagsan oo diintiisu xaq tahay midka midka saaxiibkaa inaan kala ogaado haddii midka raahibkaagii agtaada waxa uu yahay ay khayr badan taho midka saaxirka uu ka khayr badan yahay ilaahayow dhagaxaasaan daabadan ku tuurayaayoo dili dhagaxiibuu tuuray waa kii dhi maarata daabadii meesha ay ku dhimatay dadkii wadadoodii bay maray wiilkii waa yimidoo saaxiib raahibkiibuu u sheego yidhi saasaan maanta sameeyey arrintaasaan sameeyey markaasuu yidhi wiilkaygiyo maanta wixii ka bilowdo waa lagu imtixaani doonaa haddii lagu imtixaano aniga ha isheegin ninkaasa waxay baray ha odhanin wiilkii wuxuu bilaabay marka yacni nin maaragtay kaatib uu ahaaye wax u qori jiray ninka boqorka ayaa isna indho beelay markuu indho beelay ayuu wuxuu yidhi yacni maaragtay wiilkaasoo dadka ilaahay u duceeyo qof baa u imaanayo oo jiran barafka qabo maaragtay qabo maxaa la yidhaahdaa cuduradan badan ay qabaan indhala oo indhala-aan ku dhashay cuduro kala duduwan qabo ayaa u imaanaya markuu u yimaado wuxuu ilaahayba u baryaa subxaana watacaala wuxuu leeyahay inay caafisaan rabaa xoolay keenaya markaasuu leeyahy aniga kuma caafinaya ilahay baa caafimaadka haysto rabbi baan kuu baryaa inuu ku caafiye ilaahay ma rumaynaysaa haa ilaahay baan rumaynaya rume ilaahay buu leey ilahay markuu rumeeyo rabbi buu u baryaa ilahay dhibka waa ka qaada markii mustajaabu dacwa ayuu ilaahay ka yeelay dacwadiisa mid la ajiibo ayuu ka yeelay wuxuu u noqday maaragtay wadaadkii raahibka ahaa wuu u sheegay arrintan marka wuxuu kula ballanay ha sheegin markii lagu qabto maanta adaa dadka ugu fadli badan sidaa darteed adiga anaa iga fadli badan wiiliga waa lagu imtixaani doonaa haddii lagu imtixaana hay sheegin ayuu ku yidhi markuu sidaa yidhi ayaa ninkii maaragtay kaatibka u ahaa majaliiska u ahaa boqorka oo indho beelay ayaa wuxuu maqlay wiilkaasoo dadka maarata markuu u tagay ay soo bogsoodaan wuu yimid oo u yimid wuxuu yii warniyo inay caafisaan rabaa intaana xoolaana waa kuwanay qaado wuxuu ku yidhi aniga wax ma caafiyo ilaahay baa caafiyo sidaa darteed haddii rabbigaaga aada rumayso waa allah baan kuu baryayaa inuu ilaahay ku caafiyo waa rumeeyey allah buu baryay indhihiisa ilahay usoo celiyey indhihii uu beelay baa rabbi usoo celiyey araggiisii ninkii waa orday shaqadiisii buu horay ka tegey ila shala waa indha beela shaqadii waa laga qaaday shaqadii wuu fariistay ila indhihii baa usoo noqday markuu meeshii fariistay ayuu wuxuu ku yidhi yaa kuu soo celiyey buuri boqorkii baa odhanaya indhahaadii waataad indhalaadi yaa kuu soo celiyey markaasuu yidhi man radda calayka basark basarak yaa kuu soo celiyey araggaaga buuri markaasuu wuxuu ku yidhi rabbi rabbigayga ii soo celiyey markaasuu yidhi awalaka rabbi hayri aniga rabbi aan ahayn macbuudan ahayn miyaad leedahay aniga soo maarata rabbigaaga ma ahayn markaasuu yihi rabbi warabuka allah aniga adigaba rabbigeena macbuudkeena allah w wuu qabtay cadaab wuxuu yihi askartiisa ku dalbaday hala cadaabo waa la cadaabay ilaa la yidhaahdo sheeg ciddii kutus ciddii kuu sheegtay arrintaa ku bartay in rabbi aniga aan ahayn aada leedahay cidda ku barta sheeg ilaa sida sidii loo cadaabayey ayuu markii dambe ka tusay wiilkii buu tusay wiilkii baa lasoo qabtay isagana waa la cadaabay mid baa loo geystay sidii loo garaacayay loo cadaabayey ayaa la yidhi wiilkii waxaan ku baray sheeg yacni maaragtay darajadaasaad gaartay sidaasaad noqotay bal sheeg ciddi ku soo bartay cadaabkii markuu u adkaysan waayey wuu raahibkii hay sheegi yidhi ayuu sheegay wuri ninkaan hay soo baray raahibkii baa lala yimid waa la keenay saddexdoodii meeshaa la keenay markii la keenay baa waxaa lagu yidhi raahibkii baa lagu bilaabay ka laaba diintaadana irji can diinik ka laaba diintaadan rabbi aada leedahay warabbuka allah rabbi allah aa leedahay ka laabo wuu diiday inuu ka noqdo waxaa la yidhi dadka hortiisa miishaarba ha la yidhahda ha lasoo qaado miishaarta ha lagu kala gooyadaya amar uu baxsho boqorka xagga madaxa looga bilaabay maaragtay kala darkiisa mufraq ra'sigii baa laga bilaabay sidii loogu waday kuwana way suursanayaan sidii loo waday miishaarka loo wadaa gudihiisa lagu keena laba dhinac loo kala gooyo laba dhinac uu kala dhaxo diintiisii kama noqonin sidaasuu ku dhintay sabaat cala alxaq baa ilaahay siiyey subxaana watacaala markii uu sidaa yeelayba haddana waxaa lasoo qabtay ninkii boqorka kaatibka u ahaa jaliiska oo xor qori jiray sekreteerkiisa loo yeeray kaalay baa leeyihi ka laaba waa ujeedaa ninkan wax ku dhacay adiga diintaadii ka laaba markaasu wuxuu yidhi kama laabanaya buu yidhi waa diiday inuu ka laabo sidii oo kaleetaba nishaartii la bilaabay halkaasaa laga bilaabay labaa loo qaybiyey ilaa uu kala dhaco isagana diintiisa midna ka noqon waa ku sugnay wiilkiibaa loo yeeroo layidhi diintaadii ka laabo waa uu diiday inuu ka noqdo markuu diiday inuu ka noqdo yaa waxaa la yidhi maadaama ninkaa boqorkaahi dadkiisi uu ahaa ayuu yidhi hortayda ha ku duumine wada buurtaas buur radwo la yidhaahda dheer markaa la tagtaan meesha ugu sarraysa saare ka tuura buurtii bay la fuuleen ciidankii lagu daray buurta dhagadeedii markuu saaran yahay ayuu wuxuu yidhi allahuma kfiniihim allah ayuu iga kaafibay wiilkii yidhi ilaahay subxaana watacala ayagu buurta ka baadiyey wiilkii yartaana waa ka badbaaday yarkii ma cararin waa soo noqday maligiibuu u yimid boqorkiibuu u yimid isagoo socday markaasuu yidhi maa facala asxaabuk maxay sameeyeen raggii adiga aad ka soo tagtay raggii aan kugu daray ilaahay baa iga kaafiyey weri waa halaagsamay waa baaba ciidan kale u dhiibay wuxuu yidhi qaada doontaa la fuula badda bartamideeda markaa geysaan badda bartamideeda markuu tago maaragtay markaas badda dhexdeeda ku tuura sidii bay yeeleen doontii bay qaateen markay bartamihii badda ay tageen meel fog ay tageen ayuu sidii oo kale yidhi ilaahay iga kaafi buu yidhi allahuma kfinihi ayuu ku yidhi markaasaa allahuma kfinihi limaa shayta buu yidhi saa doonta rabbigii iga kaafi doontii baa la qalibmatay ilaahay isagiina ku badbaadiyey intii kalena meeshii bay ku baabeen sidii buu yarku doontii banaanka ku yimid markuu soo baxay haddana boqorkiiba u tegey markuu boqorkii u tegey yidhi war maxay sameeyey raggii markaasuu wuxuu ku yidhi rabbi baa iga kaafiyey subxaana watacaala intii hadalkii hore uu ku yidhi ayuu ku yidhi maaragtay markaasu wuxuu yidhi marka wax kaluu samayn kara male wiilkii baa marka hadlo wuxuu yidhi war miyahow ima dili kartid aniga ilaa inaan kuu sheego waxa igu dili karta anaa kuu sheega ii sheeg bay wixii aad ku dhiman lahayd wuxuu yidhi dadka baad maalin u yeeraysaa maalin baad dadka isku isku keenaysa iskugu yeeraysa meel banaana baad iskugu keenaysa markaad keento geedtimireed jiridiis ayaad ugu xiraysaa buu yidhi geedtimireed jiridii baad ugu xiraysaa markaad geedtimireedkaa jiridiisa ugu xirtaahi waxaad la soo baxaysaa sahman min kinaanatin meesha ay gamuunada fallaaraha iigu jiraan unuxa bahalka la yidhaahdo baad kala soo baxaysaa gamuun baad kala soo baxaysaa ama fallaar baad kala soo baxaysaa markaasaad yacni qaansadaada intaad saarto qaansada intaad saarto adigaa qabsanaya buu yidhi boqorka ah anoo derbiga ku xiran geedkii tiirkii ku xiran baad waxaa dadka hortooda ka odhanaysaa bismi illaahi rabbi lgulaam ayaa odhanaysaa magacaas baad ilaahay magaciisaad ku dhawaaqaysaa bismi illaahi rabbi lgulaam aad odhanaysaa markaasaad ugu galaysaa markaas waa idili kartaa buu haddaa sidaa yeesha boqorkii sidii buu yeelay dadkii buu kulmiyey markuu dadkii kulmiyey ayuu wuxuu yidhi bismi illaahi rabbi lgulaam qaasadii iyo fallaartii intuu kala soo baxay ayuu sidii ku yidhi markaas wiilka halkaa dhafoorka ah ayay kaga dhacday fallaartii markay kaga dhacday gacantuu saaray sidii buu marka yacni maaragtay yarkii ku dhintay markuu yarkii dhintay ayay dadkii waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi lgulaam maxaa yeele isagaa bismi illaahi rabbi lgulaam la jahray aamanaa birabbi lgulaam ilmaha yarka wiilkaas rabbigiisii ayaan rumaynay bay dadkii oo dhan yidhaahdeen markay dadkii oo dhan yidhaahdeen dadkii oo dhan baa wada islaamay markaasaa dadkiisii askartiisii inta u timid ba waxay ku dhaheen wixii adiga aad ka digsoonayd ood iska ilaalinaysay ayaa niyaho kugu dhacay dadkii oo dhan waa ay rumeeyeen aamanaa birabbi lgulaamna wada yihahdeen kulligood iimaankaasi la wada yimaadeen markaas ayuu ku amray in waddo kasta kulligeed afwaaha sikab lala jeex jeexo maaragtay golog laga qodo damb lagu huriyo dibkaas marka dadkii kii diintiisii ka laaban waaye lagu rido kii diintiisii ka laaban waaye in lagu tuuro markaasaa qof walba markii askartu soo qabatoo la yidhaahdo ka laaba diintaada ou diido bay ku tuuraan sidaas ayay maaragtay ay ku yariyeen maaragtay ay dadka ugu ridayeen dadka cidna aysan diintiisana aysan ka ka laabanaynin ilaa haweeney ay ka timaado ilmo yar sido dhabarka ku sidato markaasay xoogaa markii la yidhi diintaada ka laabo ay diintay oo dabka inugu tuura la rabo ayay xoogaa yar hakatay marka waa ilmihii yarka ahaa ayuu nebigu sida noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala uu ka hadashiiyey oo yidhi yaa ummaah isbirii fa inaki cala alxaq samir hooyay xaq baad ku sugan tahay sidaas ayay hooyadiina ee dalka ku gashay allahna subxaana watacaala dadka muslimiinta uu inuu gargaaray marka halkaas waxaan ka qaadanaynaa haddii maanta waxana haysto waa ashukuub washubuhaat yani maarata washahawaat walimtixaan walbalaaya ayaan haysto imtixaanaadka iyo ibtilaaha iyo skeeda yani maaragtay go-aasna qabo fidiin kacbati joogo oo mutawasid ahoo derbiga cugsan ayaanu nebiga u sheeganay dhibka mushrikiinta reer maka ay nagu hayaan tacdiirka ay muslimiinta ku hayaan diintaada ka laaba laleeyahay ay diidan yihiin inay ka laabtaan markaasuu aan ku yiri buu yidhi yaa rasuul allah alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana ma noo ducaysid rasuulka ilaahay gargaarna ilaahay noo weydiisid ayaan ku yidhaahna buu yii nabiga ku odhanayna calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele quraysh waatay cadaabi jirtay dadka aanan dad ximaayeeyo oo ilaaliyo aan lahayn oo diinta qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu joogay marna adeerkii abu taalib ayay uga cabsan jireen abu taalib maalintii ilaahay oobsadayna nebiga tacdiid badan waa kuwii u geystay ilaa markii dambe allah hijirada uu soo faray oo nebiga maaragtay kasoo hijrooday weeye marka nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo maaragtay la hadlayo saxaabadii ayuu ku yidhi qad kaana man kaana qablakum قد كان من يعني من قبلكم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويلفظ بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ساسو رسول كلية عليه الصلاة والسلام يعني يقول الرسول كبتكي هو روحة دير جيلة ضد إذن تدين كفر رأيه oo mid inta la soo qabto mid inta la soo qabto god loo qodo oo godka lagu rido markaa isagoo godka ku jiro minshaar la soo qaato madaxiisa inta la dul saaro laba laba maaragtay gabal ama laba dhinac laga dhigi jiro lakala la kala goynay jirkiisa ayuu ahaan jiro jirkiisa inta lasoo qaato bahashan maaragtay birta ahe sidii shallani oo kaleeto ad adag yaa maaragtay jirkiisa lagu googoynaya sidii maaduuna laxmigi wacadli inta birta la geliyo jirkiisa baa maqaarka iyo hilibka iyo lafta baa lakala qaadi jira isagoo nool baa sidaa jirkiisa looga qaaday si uu diintiisa uga laabto markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhibkaas oo lagu samaynayo maa yasuduhu dalika can diinihi dhibkaas uu arkayo oo jirkiisa loo geysanayo diintiisa ma uunan ka laaban jirin arrinta kama reebi jirin buu leeyay markaasuu nebiga ballanqaad siiyey muslimiintuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay diintan allah subxaanahu watacaala waa kaamil yeelaya wuu dhammaystiraya ilaa qofka musaafirkaahi isagoon yacni cid ou ka baqaayo jirin allah mooye iyo inay maaragtay xoolihiisa arigiisa ou yeeri ka cunta mooye wax kaluu ka baqayaahay jirin ayuu sanca inta ka safrabo xadramuu tegaya laakiin idinka waa degdegaysaa buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sabra buu leeyahy dulqaata marka waxaa la rabaa walaalayaal diintan yacni in ahabaat cala alxaq la sameeyo baa la rabaa naftaada ha dhibsato sababtu waxaa weeye dhibka imaanayo wuxuu yani maaragtay oo jirkaada gaarayaahi wuxuu ku gaarsiin karaa markuu u wato inaan adduunka ka tagto laakiin diintaada ood ka tagto oo shahawaad aada uga tagto shukuud iyo shaki lagugu abuuray aada uga tagto shubahaad yimid oo wax diineed u eg laakiin aan diin ahayn aada uga tagto imtixaan lagu imtixaanay darteeda aada uga tagto haddii diintaada aada ka tagtaa waxay sababkuugu noqonaysaa cadaab cumrigaada jirayo adoo gaala haddaa ilaahay hor istaagto subxaana watacaala cumrigaada weligaa cadaab aad ku jiraysa buu ku gaarsiinayaa oo aakhara ah marka in dhibkaa yar aan u adkaysano oo aan maaragtay ilaahay uu aakhara nagu badbaadiyo ayaa qofka muslimka la farayaa in uu intuu adduunka joogo naftiisa uu ku ilaaliyo diintaas iyo sunnada uu ku ilaaliyo marka waxaa la rabaa waxa ugu horeeya oo lidiish aan maarata hadda ka hadlay oo qofka uu ku heli karo asabaatu cala alxaqi wa atanasuku bikitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi waali wasalam بفهم سل... مع الاستعانة بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه سلف كيني وصحابتي تابعين في أتباع التابعين سنة الدين كان فهمين أنا لو أقصر شبهات وكبت بالينا إن شاء الله تعالى شكوكت وكبت بالينا حديث دين في صحابة وش الدين وها أن دين كبي قلنا قلنا كبت بالينا مركا وحن هاي يعني الثبات على الحق ولا لي الله شيء آدي آدي مهم maanta waxa la haysto oo khaasatan dadkan regalbeedka dhulkooda ku nool hayo waxa weeyaan waa shahawaadka iyo shukuugta labadaas u dabeeya oo iyagu tirno ibtiliyo ikhtibaarka ka mida ibtiliyo ikhtibaarkii nooc ka mida imtixaanka ka mida ah lafteeda marka zakhaarif addunya adduunkan dhaldhalaalkiisa iyo dhulkooda nadaafadiisa iyo maaragtay mucaamalada ay dadka kula mucaamaloonayaan inay qofka hadduusan saba diintiisa uusan ku sugnayn inay jeediso baa laga yaabaa oo gaalada la wanaagsanaato manhajkooda dariiqooda uu la fiicnaado dhaqankooda uu la fiicnaado gaalka dhaqankiisu ma wanaagsan diinta qofka muslimka a dhaqankiisa ku dhaqmo ayay wayaan qofka wax uu ku badbaadayo marka walaalayaal kelimadaas yartaa ayaan maaragtay doonayay inaan baraarujiyo waxaan leeyahay allah subxaana watacaala baan waxaan cod ka weydiisanaynaa su-aalanaynaa in uu diintan nagu sugo oo na fahamsiiyo kamaa fahimahu salafun saalix sidaas ina diintaas ilaahay nagu sugo kelimadaasna waa xaqiiqa imaam maalik aan kasoo guuriyey lan yasluxa aakhiru hadihi alcumma ila bima salaxa bihi awaliha dadkeeni hore waxay ku wanaagsanaadeen oo saxaabadiyo waxaan ahayn ninkii ka raadiyey hidaaye ma helaayo ونال قفي كرادي الجاري ماي الله سبحانه وتعالى طريق حقه الوصول هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
taasi annagana ilaahay hanaga ansaco kuwii maaragtahay dhageystay oo ku dhaqma ilaahay hanaga dhigo kuwii ilaahay diintiisa ku sugnaanaa ilaahay hanaga dhigo subxaanahu watacaala marka walaalayaal waxaan insha allah gurigeli doonaa wixii su-aale ah aad bayna runtii u fara badan yihiin ilaa insha allah intaan ka gaarno ilaa cashaha ayaan nagudeynaa tan kale su-aalaha sheekhu ilaa maaragtay berito imana joogaya bixi subax oo kale maca salaati fajr ayaan insha allahu tacaala isku dayeynaa in aan weydiino wixii hadda aan ka gaari weyno marka su-aasha ugu horeysa waxa uu leeyahay qofka soo qoray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu sheekh waxaan nahay afar wiil oo walaalo ah oo gabarhna ay la dhalatay aabbahoodna uu dhintay ayaa gabadhii la soo doontay marka su-aashu waxay tahay yaa bixinaya gabadhii ma ayagoo dhan ayaa laga rabaa inay bixiyaan mise siday u kala weyn yihiin ayay u kala leeyihiin mise haddii qofkood laga helo looma baahna miyaa kuwa kale oo dhan waad mahadsantahay bismillahi raxmaan raxiim marka waxaan ka cudur daaranayaa walaa cudurdaar yara hormarinayaa in badan aniga waan ka cudur daartaa anigu shumaha من مالك مسيره جميع المسائل تكون يومها
maxaa nahay in iska ardayda nahay waxaan leeyahay wixii aan aqaanana insha allahu tacaala waa sheegaya waxaanan aqooninna ma aqaanan oranaya sababta waxaa weeye waxaad ogtihiin su-aasha oo qof walbaa uu iska jawaabo waxa weeye waxaa ka yimaado oo ka dhashaahi alqawlu cala allah ayaa ka dhashay alqawlu cala allah حتى الشرك إذا أسرى كله سبب اسمه إله القرآن تقول هاي الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله مركز كتاب في إعلام الموقعين كعائدها التفسير في الاقتداء الله وحوليها الله سبحانه وتعالى محرمات أثر الأدوية على محرمات أفر نوع مقدم فبدأ بأسهلها في أجيب الغيب مكب الناري وحول الفواحش والإثم وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن تاسو مكب الناري فاحشة من وحل إلى هذه الجنوب يوحي اللي نفسها ما عرفين يعني وحا طول وحنون وحي وحا صواش حنون كميرة يوحي اللي نفسها مركز وفرية الناس بما هو أشد منه تحريم taas mid ka sarrayso ayuu ku labeeyabaha waa maxay al-ismu walbagyi bigayri ilxaq waa dembi lala yimaado oo gardarana lala yimaado cudwaan si gardarro ah dadka loo duuriyo oo lagu gardarrana lagu kujiro wuxuu ku sadexeeyey oo maaragtay allah uu ku sadexeeyey al-ishraaku billah labadoodaas mid xaaraamnimada kasii darnaan badan ayuu ku sadexeeyey oo ahaa ashirku billah وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان من إله إن إلهي وحلل وراجي خلق جيسة أي كسب بخير وحكو أفريني وأوسر مريني من كل يجوز كون حرام لماذا كذبت وأه القول على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لك القول على الله وكود وين لأن الشرك بنفسه حكومة هذا القول على الله بكون شرك بنفسه القول على الله بكون إيمانه marka insha allahu tacaala haddii wixii aan garan waayo waa jahligayga laa adriina waa adogtihiin oo culammadu waxay dhahaan waa nisba alcilmi inuu qofku yidhaahdo anigu waxaas ma aqaano cilmiga nuskiisa waay maaha inaad waxaadan aqoonin isku kalifta ma aha marka masaa-ishan waxaa ficnaan lahay dadka ahlucilmiga waaweyn in la weydiiyo laakiin anigu wixii aan ka garanayo waa sheegaya biidn illahi tacala taa ma mancinayso qofka xogaa uu yaqaana inuu sheego ka mancin mayso marka waxaan leeyahay su-aashaas walaalkay oo weydiiyey wilaayada haddiiba aabbo uu joogo aabbaa iskale sidaad ogtihiin haddii aabbihii uu dhintay walaalaha iskale marka dadkaa wada dhasheen mid kamida hadduu bixiyo kii weynaa baanan bixin kan yar hadduu la joogo qaangaarna uu yahay kan yar hadduu gabadha bixiyo kii weynaa ma bixinin darteed nikaaxaasi saxiix maaha lama odhanayo cid tirana ma jirto marka walaayada dadkii iska lahaa ama ninka weyn ha noqdo ama kan kuxiga ha noqdo yacni maaragtay ama kan ugu yar ha noqdee hadba ninkii joogabaa bixinaayo walaalku mid kamid a hadduu bixiyo gabadhaas waa mehersan tahay bay dhiibaya marka cid gooni laleeyahay kani ma lehee kana iska leh aniga ma garanayo ma garanayo waxaan ogahay walaalka aabba haddii la waayo wilaayada inuu leeyahay awooye hadduu joogi lahaa awooye waa kaga xaqnimo badnaayo sida culammadu waxay dhahaan dhaxalkoo kale ay u kala yani maaragtay walaayadana tamtaqilay dhahaan qaarkood culamada kamid way buurtaa oo wareegtaa aabba haddii la waayo awooye awooye waxaa ku xigo wiilashii saasoo kale bay dhahaan marka wiilasha mid kamid a hadduu guuriyo midkuu doonada ha noqdo shay uu leeyahay oo asagu wax ka milkiye inuu dhiibo marka maaragtay gabadha ubaan walaayo lahayn laakiin ragga walaayo bay leeyihin marka su-aashaas halkaasaan uga tegin allahu aclam
jazaaka allahu khayr sheekh waxaa uu leeyahay qofka kan su-aasha soo weydiiyey haddaad salaanto gabar kaa ah ajnabi makaa jegaysaa salaadii kuu dhowmayd ama weysadii taabashada sow dembi ma ahan wabilaahi towfiiq
horta weyse ma jabtaa iyo ma jabta xagga iska dhig yaa horta kuu dambeeyey naag ajnabi kaa inaad salaanto taasaa midda koowaad marka horeabaad taxriim xaaraana ku dhex jirtaa soo maa xataa ma ahan sida hadda soomaalida wadaadadooda xataa ay sameeyaan maradaysaan leeyihiin markaasu mara iska xijinaya yaa kuu banay naag marada marada korkeeda inaad iska xijiso haweenka ajnabiga kaa ah jirkeeda inaad taabataa waa muxaram salaam iyo keyrkeed naag ajnabi kaa ah taabashadeeda iska dhaafa xataa fiiradeeda lagu ogolay fiiradeeda inaad fiiriso haddii marka ugu horeysa isha kaaga dhacdo mar labaad inaad ka jeedisaa lagaa raba tan hore lagu qabsan maayo laakiin midda dambe oo fiiriso mar labaad aa u celiso waa lagu qabanaya oo dembi baa lagaaga qoraya marka taabashada marka waa horta waa xaaraan laba qof oo ajnabi kalaa inay istaagtaan oo jirkooda istaagtaan si kalaba inay iskugu dhacaan oo qofka uusan marka uga qasdin masala adoo baabuur fuulay gaari fuulay oo kaleetabaad gacantaada ku dhacday iyo wixii lamid ahoo ilaahay oo kuu cafinaya mooye in qof ajnabi kaa ah aa taabato marka hore waa muxaram waxaa soo hartay naag maaragtay wayse makaa jirisaa maskaama jiriso haddii haweentan adoonan u qasdin qasad la-aan yacni maaragtay gacantaada kaaga dhacdo naag ajnabiya gacantaada ku dhacdo ood wayse qabto waxaan ognahay inaan laga weysaysanayn inaan laga weysaysanayn waa isla ognahay inaan ajnabi la taabanin culamada marka sidaad ogtihiin yani horta nusuusta waxay tilmaamaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka sugnaatay xaaskiisa inuu maaragtay ama taabatay ama isagu taabtay haddana weliba isagoo salaad ku jiro caaisha xadiiska imaam albukhaari fi saxiix ku warinaayo isagoo tukanayo iyadoo muctarid ahoo xagga qiblada maaragtay sida janaazado kale saa u jiifto ay ka xigto ayuu markuu sujuudiyo guriga ciriiri waayo buu qanjaniidsanay markaasuu lugaha ka laabanaysa ku sujuudaya meesha maraad ka xigtay lama oranin maraad ka xigtay lama oranin oo kutubta nooma sheegi maraad ka xigtay korkeeda mara korkeeda ka qanjaniidsa lama oran taas baa ka mid ah axaadiis badan waxaa ka mid ah maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay mar inta caaisha ka shakisay inuu naagihiisa kale xaasidkiisi kale oo ka yimid ay fiirinaysa inuu janaabo ka qubaysto isagoo salaad ku jiro ay u timid ay madaxiisa fatishtay oo qoyaan ka fiirinaysa timihiisa inuu qoyayimin kale si janaabo inuu ka qubaystay oo kale nabiguna ugama bixin salaada marka waxay tusinaysaa marka inay maaragtay yani maaragtay waysadaasi aysan ka jabeynin ayay tusinaysaa aayadda marka culamada ay ka hadlaan oo laa mastumu nisaa culamada way yani maaragtay oo markii waysaqaadka laga hadlayey ow laa mastumu nisaa lamsigaas maxaa loo jeedaa culamada way isku khilaafaan imaam shaafici lamsiga wuxuu ku fasiraa aljasu bilyadi taabasho oo gacanta qofka lagu taabto inay waysada ku jabayso sida saasuu ku fasiranaya aayad buuna soo qaadanayo يعني مارت ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه الجسد اليد لا ليه لا بنيه ومسي هالكاس إمامه لكن عبد الله بن عباس أي ملك الوتي ملك تفسير أيام ومسي قال هو الجماعة لو جينا القرآن كان مسي نوع عاصي ويكبه انتهي ويكبه انتهي يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني إذا طلقتم النساء يا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن بمجيدا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مركا يعني هوينك لم تغاسي وحال يري هوينك هداد جوستان أو هدنا دونتان إن فرتان إذن كن تابلين كهر إذن إذن كتر سمي سلامات كتر سمي سعيد معنى إن مصر مركا لو مجيدا الجسد باليد معها gacanta lagu taabta maaha laakiin waxaa loo jeeda bimacna aljimaac marka culimada jimaac ay ku fasiraan sidaa darteed haweenta haddii yani gacantaada ay ku dhacdo maaragtay kama weysaysanaysid gacantaada hadday taabato kama weysaysanaysid culimadana sidaasay u badan yihiin laakiin shawaaficdaa qabto oo madhabkaa ku tagtay oo ah imaam shaafici uu leeyahay waa ka weysaysanaya waa intaasaan ogahay wallahu aclam
ilaahay khayran ku siiye sheekh su-aasha kale waxa uu leeyahay maadaama aysan ahayn diinta nebi ciise oo sax ah ma dhihi karaa waa diintii nebi ciise calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waxaa ula jeedaa dadka kan maaragtay yurubiyanka waxa ay haystaan
kolley waxaan u malaynayaa allahu aclam diintooda sidaa ogtihiin culimada kutubo badan ay ka qoraan nimankan injiil oo saxa inaysan haysanin injiil sax ah inaysan haysanin oo muctamaraad iyo maaragtay fadhiyo la caqiday maalin walba ay maaragtay qisiisiinta iyo dadka duusheedyada iyo inta isku yimaadaan ay maalin walba wax ka bedeli jireen waxna ku kordhiyaan wax ku ziyaadiyaan sidaasoo kale inay diinteeda marka diin saxa ma haystaan laakiin in ahlu kitaab loo ayaga oon diin saxa haysanin in ahlu kitaab ay yihiin loo ictiqaadiyo ilaahay baa ku sheegay qur-aanka in badan yaa ahla alkitaabi ayagoo diintooda muxaraf tahay oo la taxriifiyey yuhuudna ay taxriifiyeen nasaarana ay gadaal dambe nabiyullaahi ciisa markii la rafciye muddo kadib ay maaragtay ballamo ay jalasaad iyo fadhiyo ay qaateen ay ku sameeyeen ay tahay oo diin saxa aynan haysanin haddana ilaahay ahlu kitaabu u yaqaana marka qur-aanka markuu nabiga soo degaayey diinihii horan waa lagu nasakhay ayadaa la raba in lagu dhaqmo ومع ذلك إن التحريف التبديل كل اللي بالسمية القرآن كل ما شيء حدنا يا أهل الكتاب إيه قدرت إن إلهي أهل الكتاب الصلاة مركا تغوص وحيالها أخريان وحيالها بضبضان ومارت كنائس دي كبح شيغان إيه ووشي أي كل ارتصر نحلين بالكان بايبلكا ومارت أي وثان وحي صار نحلين وهي دين صحة من المشي يكره لكن إن أهل الكتاب يجوا الله اعتبار معي loo ictibaarinaya ahlukitaab ayaga oo weliba mushrikiin ah oo mushrikiin ilaahay ku tilmaamay haddana shirka ayagoo samaynayo oo aaminsan maaragtay ciisa ibnullah aaminsan inuu ciise ilaah yahay aaminsan inuu taalisu salaata yahay aaminsan haddana ahlukitaab lagama saaray ilaahay waa u ogolaaday ayagoo sidaas baana haddana zabiixadoodii iyo waxay qalaan naloo baneeyey allah uu noo baneeyey wayaan marka ahlukitaabnima lagama saarayo laakiin diin taxriifsan ayay yeesaan oona la nasakhay oo la joojiyey diinteedana lagu nasakhay calayhi salaatu wasalaam nabiga loo soo dhiibay ka baxda
jazaaka allahu khayr su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay waxaan rabaa in aan ogaado marka aada nebiga ku salinaysid ma waxaad ma waxaa weeye oo aada odhanaysaa allaahuma salli calaa sayidina muxamed mise waa allaahuma salli calaa muxamed oo sayidinaa kuma jirto wabilaahi towfiiq
horta nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu sayid ahaanino iskuma haysto maxaa yeelay xadiidka saxiixa wuxuu ahaa ana sayidu waladi aadam walaa fakra nabiga sayidu waladi aadam u ahaa sayid ilahay aa ka mida waa sayid laakiin nabiga markuu saxaabada salliga aayaddan ay soo degtay ya ayuha aladiina in allaha wamalaa'ikatu yusaluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimu tasliima salaamta way yaqiineen oo ay maaragtay nabiga ku salaamaan way garanayeen markaasay dhaheen ama asalaamu faqad carafnaaha fakayfa nusalli calayka saabaa nabiga ku nabi maxamed kuugu sallinaa nabiga marka wuu baray kayfiyadii ay ku sallin lahaa sayidna makuu jirin lafdiga sayida laguma baray allahuma salli calaa maxamedin wacala aali maxamed salaat ibraahimiya waa salaada ku tukataan ayuu baray siiq fara badanna siiqooyin badanna ay ku timid marka yacni lafdi sayidka صلي كل جبت صلاة كان كنت كنا صلاة إبراهيمية لكن النبي هو سيد عليه الصلاة والسلام وسيد نبي سوى اعتراف صلى هاي صلي قصة وحوى سيدنا كنا سوى أروري حتى مرك آذان كلا دمعية اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا لتدر عن ذاتك قاركم سيدنا كل جبت النبي يقول مع الرواية آتي محمدا الوسيلة طويلة لو محمد سيدنا الإيراني حال رسولكنا بريانا كدرين عليه الصلاة والسلام أنا مرت لفظي أنا تزياد من لما أقول وحي مريض وناشا قام كأكانين لكن سيد من أول ما هنا زيدنا لأن المسيد بها كذا كرت وأنا رمي سنة لكن صلى يعني سيغوي كمركة لتيرين هايو قال أنا سيدنا كما أعرف قفتي أركو أنه شيء كذا صلى مركو الذي بريء وشيء لفظ سيدنا أنا مكو أركب الله أعلم
jasaaka allahu khayr sheekh waxaa uu leeyahay waqtikan haddaad ka soo laabatay safar oo markaad gurigaaga timid ay laba salaadood isa soo gaadheen oo adigoon maqfid dukanin iyo cishe aada aqalkaagii timid labadana waqtigoodii tegay see horraysiinaysaa mise gaabinaysaa yacnii laba salaadood isa soo gaaray maalmadii dambaa joogta ma tegin sii horaa tagtayta dambe way joogtaa sidaa og tihiin horta salaada markuu qofku musaafir inuu gaariya laakiin safar hadduu kasoo noqday gurigiisi yimid ma gaabinayo xataa hadduu dib usoo dhigay salaada markuu gurigii imaado waa taam yeelaya taas waa xagga gaabinta waa xagga tee la hormarinaya yacni waad garanaysaan gazat alaxzaab alaykum asalaam waraxmatullah gazat alaxzaab markay ka waramayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada ay ka tagtay nimankii mushrikiinta ahaa dhibka ay ku hayeen quraysh iyo khatafaan iyo qabailkii soo urursaday yuhuudii markii nebiga salaada casar ay dhaaftay oo salaadii maxaan u jeeda salaadii maxay ahayd casarkii maahan maqribkii maqribkii baa madoobaada soo maaha casarna maynan tukanin salaada labada salaadood tii horreysaa la hormarinayo yani casarkii oo tukanaysaa hadduu kaa tegey lanna marka la jamcinayo layskuma daro casar iyo maqrib maaha casar iyo duhur ayaa laisku soo loo dugdhiyaa duhurka ayaa la takhiiriyaa oo casarkii loo takhiiriya marka casarkii baa la rabaa labadeeda inay wada tukato maqribkaa la takhiiriyaa oo cishaha lagu dara labadaasaa la israaciya haddii masalan cishihii aakhirkiisii aa timid iyadoo maqribkii aad dib usoo dhigtay gurigaaga aad timaado salaada maqribaa la hormarinay una cishihii baa markaas kabacdi la tukanayaa ama gaabinta waxaa waaye gurigaada haddaa timaado waa dhamaystiraysa leanna safarkaagi waa kuu dhamaaday markaad magaalada soo gasho safarkaadi waa dhamaaday allahu aclam
jazaaka allahu khayr sheekh waxa uu leeyahay qofka dalkan keenay caruur uu dhalay ama waalid u ah oo kaga tegay ama iyagiiba ay ka tageen kuwaas oo aan diinta ku xidhnayn oo baadiyoobay dembi ma ku leeyahay qofkii keenay ma ku leeyahay qofkii keenay macna
wallaahi waa iska badeli arrintaas waa iska muuqataabad moodaa horta bilaad alkufri in lasoo aado baled kufri ah in la keeno bal inay muslimiin ay dhex degaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sii laa taraa naaraahum labadooda dab isma arkaan waa kala fogyihin muslimka iyo kaafirka marka qofkii marka ilmo yar yani maanta waxaa la rabaa qof walba inuu qofka muslimka islaaminimadiisa iyo imaankiisa waxwalba ka hormariyo ilmaha yarkaana mas-uuliyad baa waalidkii ka saaran adulka keena inuu uga tago waxa waye arrintaas horta waa arrin aad iyo aad khatar u ah wey arrin khatar ah wey ilmahaas yarkaa wuxuu ugu sabab noqonaya wax badan dhib badan buu sabab ugu noqonaya diyaac buu sabab ugu noqonaya gaaladaas inay qaataan buu sabab ugu noqonaya oo kaniisadii wax lamid ilmihii la wareegaan wuxuu sabab ugu noqonaya si sahlan cid waalidoo tarbiyeynayso kor jirta ayna jirin oo ilaalinayso idinkoo haysataana laga yaaba hadda inay dhib ku qabtaan oo subaxii gaalkii loo geeyo maantoo dhan oo gaalka iska soo haysto maqribkii ama galabtii laguu keeno wax asagoo daagan oo tacbaana marka kuu yimaadana ad waxaad wax uu kaa fahmaya aanan jirin marka bal usii dheerta haddana sidii guriga usii yaallo macallin kaleeta ah usii tacliiminaya haddana oo wax kaloo baray marka runtii hadda taas waxaan u malaynaya qofka inta ilmo keenay dhulkan ugu tegay sida saa-ilka uu leeyahay dembi ma leeyahay mise ma leh waxaan u malaynaya inaan la isweydiinaynin dembigeeda ilaahay ha u dhaafo subxaana wa tacaala ilahay ha u dhaafo saasaan weydiinayna ayagana ilahay muslimiintana allah ka badbaado aan ka baxasha
sheekh bismillahi raxmaan raxiim qof baa su-aalo soo qoray laakiin aanan maaragtahay fahmin marka qofkaasi raalli ha ahaado dad badan su-aasha kale waxa uu leeyahay dad badan ayaa waddankan u xeeladaysta salaada jimcaha ayagoo dhahaya yaan saddex jimco ku dhaafin maxaa diinta ka qabtaa wabilaahi towfiiq
yani laba jimco kale ka tagaaya hal jimco sumaana
bimacnaa wuxuu ku xisaabtamayaa saddex jimco kaliya bs
waa xadiidkaasuu ka baqaya saddex jimco ninkay dhaafto ilaahay qalbigiisao daboolaya buu iska ilaalinaya marka runtii waxaan rajaynayaa waxaa iiga fiican dadka sikul gurba culummada muslimiinta fataawada ay ka bixiyeen garanayo weli mucaasiriinta ah su-aashan ay ka hadleen waxaa laga yaaba rag badan oo yakaano igaga macrifo badan yani culamo waaweyn oo maaragtay masaa-ishan ka fatwoota ayaa jiro qofka markuu camal shaaqa hayo dhul gaala uu joogo shaqadii laga cayrinayo uusan ku noolaanaynin jumcadii oo kale muxuu ka sameynaya jamaacadii muxuu ka yeelaya sa-ishaas yani waxa weeye oo masaa'il runtii dadka laga yaaba ay culamo fara badan oo waaweyn a idiin timaado su-aasha badanna ka nifaashto lacalla in su-aalahaas la weydiiyaa laga yaaba marka aniga kolley waxaan ogahay salaada jumcada inay shay aada iyo aada muhiim u tahay tahay sida jamaacadana ay muhiim u tahay jamaacada waa muhiim jumcaduna sidoo kaleetay lamid tahay imaatilkeeda saddex jumco isku xigta qofkaanan imaaninna waxa waaye maaragtay xadiidkaas oo ilaahay qalbigiisa inuu daboolo ayaa tilmaamaya marka hadda aniga wax ruqsaynaayo weli aniga ma arag cilmigeyga iyo waxaan ka hadlaya garaadkeyga qofkii noo hayo ma akrinin aniga hadday jirto wax cid ruqsaynayso salaada jumcada waa loo ogolyahay dhihi karo hanoo faa'iideeya dhihi lahaa ragga rag culamaa waa ku jira meesha hana loo faa'iideeyo ani laakiin ma ogi wax ruqsayna weli ma akrinin allahu aclam
jazaak allahu khayr sheekh waxaa uu leeyahay qofka kan maxaad haddii aad tihiin culimadii haddii aad tihiin culimadii mar kale ayuu ku celiyey haddii aad tihiin culimadii haddana tihiin buu yidhi wax uga dhihi weydeen dastuurka beenaad dastuur beenaadka hadda lasoo sameeyey soomaalida haddiiba aw wax noqonayo
kolley saan dareemayo culamada keliya ma saarneen dadkao dhan ay saaran tahay muslimiinta dadka muslimiinta oo dhan bay saaran tahay inay ka hadlaan dastuurkaas waxaa laga dhigtay horta aniga ma akrinin waxaana fiican waxa markaa akriso baa wax ka dhigi karta laakiin waxaanan ogahay dastuur oo kitaabka ilaahay sunnada nabiga ku dhisan inuusan ahayn kan ugu muhiimsan waxaa waaye midka ay yidhaahdaan shareecada islaamka waa masdar tashriic intaas keliya ay ogolaadaan kabacdina wax khilaafsan ay keenaan oo masalan in bunuug ribowga dhulka laga samayn karo in maaragtay wasaarat asiyaaxa la yidhaahdo oo maaragtay dalxiiskoo kale la samayn karo laysimo khamrada dhiidi karo dowladda ay bixin karto khamrada ku fasaxayso iyo wax lamidka ah maaragtay waxyaalo badan oo kufriyaad ah oo shareecada islaamka ka hor imaanaya inuu ka buuxo waa dareemaya marka soomaalida markay dowladdu qonaysay sidaa ogtihiin kolley rag iga waaweyn oo laga xiriirsan laga joogaan xataa dastuurka waagii ay samaysteen oo u harsan islaamka xooga yara ka haya ku dhaqanka sheegahay waxyaalaha la sameeyo waxa waxaa loo reebay alaxwaal shaksiya la yidhaha axwaal shaksiya waxa weeye yacni guurka iyo furiinka iyo dhaxalka yaa loo reebay ayagana isticmaalkii dhulka haysan jiro talyaaligii iyo ingiriiskii baa u reebay ayagaa sameeyey saad ogtihiin maxkamadda sare iyo aniga raggii odayaasha la sheekaystay xamaroo kaleeto yacni gaal talyaaniya madax ka ahaan jiray wadaad sheekh nuur cali colow la yidhaha raxmatullahi caleyhi oo dhintay baa mar ii sheekeynayey qaadi baan ahaa buu yidhi beledweynan joogay oo la keenay mas'ale maxkamadda waxaan jooga yidhi degmada markaasaa mas'ale yani maaragtay xukunkeeda ay soo gaaray si baan uxugmiy waa xukumay masaladeedi racfaan ay ka qaateen maxkamadda gobolka la isaga tegay maxkamadda gobolka qaadihii joogay wuu xukumay aniga cagsigeedu xukumay xukunka aan riday mid kasoo mid maarata kasoo horjeedo ayuu xukumay xukunkeedii raggii laga rido haddana ayagana waxay qaateen adiilay ka qaateen racfaan bay ka sameeyeen waxaa la soo aadayay maxkamaddii sare oo xamar ku tiilay kolley waktigii talyaaniga dhulku haystay baan umalayna allahu aclam markii maxkamadda sare marka nin gaal talyaaniga haysto mustashrik ah aa madax ka ahaa buu xukunkii labadii xugun oo lasoo riday buu akriyey wuxuu yihi xukunkan yaa yaa yaa sameeyey waa loo sheegay ninkaas kanna ninkaas qaadiga gobolka istaari labadii xugun isgarab dhiga keydiga xukumayey waa maxkamadda sare markan aan laga daba hadlaynay xukunkaygi uu xukumay markaasuu wuxuu yihi ninkan gobolka laga soo bedelay asaa iga soo bedeliy markaasu xamar keeni iga soo wareeji marka macnaha waxaan ka wadaa in yani maaragtay waxaan xataa ay haystaan axwaal shaksiyada ah inay u sameeyeen isticmaalka inay u sameeyey talyaaniga uga tegey koonfur dadka jooga waqooyina kolley ingiriiska u sameeyey saan dareensana marka axwaal shaksiyadaas waxaad ogtihiin dowladdii soomaalida oo militariga ahayd maxamed siyaad barre oo madaxda ka ahaa ayagii lafteediibay xeerkood ku bedeleen ayadiibaa tuuran xoogaaga talyaaniga laftiisa oo talyaaniga ka xishoodaybay tuuran ay ka gax ka dhigeen marka dastuurka ay yaqaanaan waxa waaye waa kii lixdankii oo isticmaalka u sameeyey kaa un bay wadaan wax cusub kuma kordhin wax cusub miya keenay jibuuti kii lagu sameeyey oo hadda ay isku ay imaanayeen kan hadda nairobi lagu sameeyey kulli distoobkaas waa unkii lixdankii hadday u bataan ilaah qodobo ay wax ku kordhiyaan ama wax maaragtay wax kusoo sameeyaan marka ya waqti salaada marka marka dastuurkaas waxaa leeyahay yani maxaa uga hadli weyseen hadde waxay ila tahay waxaan soomaaliya o dhanaa wadato soomaaliya idin baa wadato markii laga reebo wax yar oo aanan maarata meesha tegin qabaa-ilka soomaaliya o dhanaa mucdalkeeda wada joogaan ayagaana waxaan wada wato muslimkay u taallaa macnaheedu anigu malihi hadda haddii waxaas dastuurka lasoo sameeyo ha la kaco oo soomaali ha lagu kaco oo ha lala diriro oo maaragtay khuruuj ha lagu sameeyo anigu uma yeerayo sababta waxaa weeye fawdada hadda ay ku jiraan fawdada hadda soomaalida ku dhex sugan tahay dhibka haysto yacni maanta haddii nin gaala oo soomaali nidaam iyo kala dambeyn u keenaayo uu jiro ani gaalkaas nidaamku iyo kala dambeynta u keenayaan kaga fadilaya fawdada hadda ay ku dhex sugan yihiin taasay ilata fawda kii ugu xumayba ku jira qofka uusan maaragtay cibaadaysan karin masaajid aadi karin meelaha qaarkood masjidka isagoo sii socda macwiista laga furanayo jidka loo dhiganayo isagoo qaawan buguriisa soo noqonayo ka dhexbaxo weli dalaga u dilaayo gaarigaad lagu wadan kartid waa lagu dilaya yacni maaragtay isbaaro cadaa jidka iska taallo gobolladii o dhan aad kala googo-ay meel aad aadi kartan ma laha baabuurkii iska socdo iyadoo loo fiirsanana mid baazuuka wata iska qalsiinaya dadkii o dhan meesh ku baaba-ayo dhibaato iyo aada iyo aada weyn qof insaan inta laska soo qabsaday laska kafaalanayo laleeyahay toban kun oo doolar hadlaysiiyo wax ka dhicin ayada arag yacni maaragtay dulmina aada iyo aada u tiro badan oo dhib ahoo aada u xun baa ka jiro fawdadana islaamka iyo diinteenna ma ogola fawda dib maanta kala dambayn kaliya usoo celisa haddii la helo anigu waa ayideynaan qabaa runtii in la ayiday ila tahay saasaan qabaa wax alla wixii kala dambeyn u keenay kufri iyo gaalnimona ninaan ka aqbalayna ma laha laakiin waxaa la rabaa kufriga gaalnimada lafteeda inay dawaabidii sharciga markaad la dirayso dawaabidii sharciga aynan ka baxsanayn ayaa la rabaabaya marka intaasaan uga baxaya wabillahi tawfiiq
جزاك الله خير إن شاء الله تعالى بعد العشاء أيام مارك كثير أمثلين أو سؤال أه هذا صلاة بكرينا جزاكم الله خير